بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وما وجود واجب قد أطلق به وجوبه به تحقق وطوق شرط للوجوب يعرف إن كان بالمحال لا يكلف لا يكلف كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فرض فأمرنا به بعد بدا وبعض ذي الخلف نفاه مطلقا والبعض ذو رأيين قد تفرقا وما, جو وما وجوبه به لم يجب في رأي مالك وكل مذهب فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى وسوين بين جهل لحقا بعد التعين وما قد سبق هل يجب تنجيز في التمكن أو مطلق, أو مطلق تمكين ذو تعين عليه في التكليف بشيء عدم مجيبه شرعا خلاف قد علم والخلف في الصحة والوقوع للأمر من كفر بالفروع ثالثها الوقوع في النهي يورد بما افتقاره إلى القصد فقط وقيل في المرتد فالتعذيب عليه والتيسير والترغيب وعلل المانع بالتعذر وهو مشكل لدى المحرر في كافر أمر مطلقا وفي من كفره فعل كإلقى مصحف والرأي عندي أن يكون المدرك نفيا أن يكون المدرك نفي قبولها وذا مشترك تكليف من أحدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات وما شيقة وجود واجب واجب جوغتانكي واجب كأوقات أطلق الله إطلاقي حاصل به أسغى وكل عيو وجوبه شيقة واجبتانكي به بسببه واجبك السبب كي ولا واجبات تحقق سغناضي وطوق كريتانا شرط وي للوجوب واجبتان أي شرط إياه يعرف شرط أو يعرف لقرانيو إن كان وهدي إياه شأنك لا يكلف من أن يسكو كلفين بالمحال مستحيل من أن يسكو كلفين هدي إياه وي كعلمنا أغانشاها نجي ويا الوضوء ويساء كو أغاني شرطا شرط إن يتاي في أداء فرض فرض قدشدي فأمرنا أمر كنجة به nala amray weyso bacdu markaa kadib badaawu daahiri halkani wuxuu ka hadlayaa musanifka raxmatullaahi calayhi waxaan ku jirnay mabaaxithu lamri wuxuu ka hadlayaa qaacido usuuliyiintu ay u yaqaanaan maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib si kale haddii loo dhigo muqadimatu lwaajibi waajibu labadaa qaacida macnahooda waxa weeye waajib shay baa lagugu waajibiyey ficli ficliga lagugu waajibiyey ma qaban karaysid ficligaa kale haddaadan usii marin arrin kale haddaadan usii marin labaa loo kala qaadaya ficligani lagugu waajibiyey waajibitaanku hadduu inuu mutlaq yahay iyo inuu muqayad yahay labadaasaa loo kala qaadi muqayad haddii uu yahay muxuu ku qaydan yahay shardi ama sabab ayuu ku qaydan yahay hee wasiiladii waajibi mayso wasiiladii lagu gaari lahaa ficligaasi ma waajibayso miihaal waxaa lagugu waajibiyey salaad duhur sababkeedii marka la helo oo ah dukhuululwaqti zaka lagugu waajibiyey sababkii marka la helee nisaab xoolahu ay gaaraan waajibitaanka lagugu waajibiyey zake iyo salaa duhur mutlaq ma aha ee muqayad waxay ku tahay ee ay ku xidhan tahay shardi iyo sabab waayahay shardigan iyo sababkan kuguma waajibayo shardigan iyo sababka hadduusan waajibinna ficligii kugu waajibi maayo ee shardigaa iyo sababka haddii la helo markaasuu ficliga kugu waajibi zawaalu shamsi haddii la helay salaadda duhur kugu waajibi xoolahaagu nisaab marka ay gaaraan ayay sake kugu waajibi laakiin xoolihii inaad nisaab gaarsiisana kugu waajibi maayo ayagoo nisaab uusan gaarinna kugu waajibi maayo waa ee amarkii muqayadka ahaa ee shardi lagu xidhay ama sabab lagu xidhay amarka hadduu mutlaq yahay oo shardi iyo sabab midala laguma xidhin amarkaa mutlaqa ah wuxuu waajibsanayaayuu wataa wasiiladiisa iyo wixii ku gaarsiin lahaa miihaal addoonkaanaad amar waxaad ku siisay ee masaajidka dushiisa alaab taalla inuu kaaga soo qaado waxaad tira masaajidka dushiisa alaabta taalla ii soo qaad hee masaajid amarkaasi waa mutlaq waxba kuma aadan xilin masaajidkana lama fuuli karayo ilaa sallaan la raaco jaranjar ilaa la raaco hee addoonkii waxaa ku waajibay jaranjarta inuu raaco ma dhihi karayo hee masaajidka alaabta soo qaada lii dhahaya jaranjar fuul liima dhihine jaranjar iguma waajibayso lama dhahayo waxaa lagugu waajibiyey inaad xajiso mustadiic haddii aad tahay walilaahi cala annaasi xajulbeyti man istadaaca ilayhi sabiila xajkii hadduu kugu waajibay nayrobina aad joogto hee ma xajin karaysid oo amarkaa mutlaqa inaad fulisaa ma dhici karayso wasiiladiisii haddaadan raacin wasiiladiisi waa inaad baasaboorkii qaadatee tigidkii aad goosatee diyaaraddii aad raacday aad socoto haddaadan wasiiladaa samaynin xajkii kuga suuroobay wasiiladiina way waajibi waayahay mutafaq ma aha qaacidadaasi isagaaba musanifka khilaafaad ku jira keeni doonaaye qaacidaduna waxaa la yidhaahdaa maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib wuxuusan waajibka taab noqon karaynin in asaga weliba maa laa yatimu lwaajibu lmutlaq mutlaq in la raaciyaa laazima waajibkii mutlaqa ahaa wuxuusan taam noqon karaynin in waxa wasiiladaa la sameeyo mooye wasiiladii waajib bay noqoni waxaa kaloo la dhihi karayaa oo qaacidada loo dhigaa muqadimatu lwaajibi lmutlaqi waajibatu waajibka mutlaqa ah waxyaabaha ka hormaraya muqadimka u ah isna waajib buu noqoni qaacidadaasi waxay ku hoos jirtaa qaacido weyn oo usuuli ah qaacidada weyn waxaa weeyaan alwasiilatu laha xukmu lmaqaasid alwasaa'ilu laha xukmu lmaqaasid wasaa'ishu waxay leedahay shayga maqsadka iyo danta loo socda xukumka uu leeyahay oo maqsadka hadduu waajib yahay wasiiladii waajib bay noqoni maqsadka hadduu sunno yahay wasiiladii sunnay noqoni maqsadka hadduu xaaraam yahay wasiiladii xaaraam bay noqoni maqsadka hadduu makruuh yahay wasiiladii makruuh bay noqoni maqsadka hadduu mubaax yahay wasiiladii mubaax bay noqoni waa yahay laakiin bishardi waa inuu waajibkaa mutlaq yahay wuxuu ku miaaliyey horta awalan wasiiladu waxaa shardi ah maqduur inay tahay wasiilada muxuu ahaa waajibka wasiiladiisa marka ay waajibi wasiiladu waa inay maqduur tahay waa haddii la yidhaahdo madhabkii saxiixa ahaa la maree ilaah waxaan maqduur ahayn dadka kuma kallifo haddii la yidhaahdo oo takliifu maa laa yutaaq laa yajuus waxaan la karaynin in laisku kallifaa ma bannaano dariiqa haddii la maro waana dariiqii saxiixa ahaa ee ahlu sunna u badnaayeena jumhuur waddadooda ah marka sidaa la yidhaahdo waxaa shardi noqonaya wasiiladu inay maqduur tahay ee masaajidkan oo sallaan iyo meel laga fuulo aan loo haynin dushiisa wax saaran addoonkaaga haddii aad tiraahdo iisoo ii soo deji dee wasiilo ku waajibiyaa jiri sababtoo ah ma leh sallaan lagu fuulo ninkaa inuu bubo halkaas duulitaan uu ku tagana ma yeeli karayo marka wasiiladu waa inay maqduur tahay ayaa sharci ah wuxuu ku miaaliyey musanifka maqduurnimada waxaa ka mid ah macluum waa inuu yahay shaygu oo wasiiladani waxaad taqaanno waa inuu yahay haddaadan aqoonin ma kugu waajibayso wuxuuna ku miaaliyey weysaa lagu baray oo waxaa lagu sheegay weyse waxay tahay kow shardun fii sixati salaati inay tahayna waa lagu baray weysa waa lix rukni lixdaa rukni sixatu salaat ayaa ku xihan oo salaaddii ma asixayso haddii aan la weysaysanin sidaasaa laguu sheegay hadhow dambaa amar soo arooray ama bilficli waaba dhacdayoo ilaah wuxuu amray wa aqiimu salaata salaad ha la tukado markii horena maxaa lagu ogeysiiyey salaad inayan asaxaynin weyse la'aan wa aqiimu salaad inayan asaxaynin weyse la'aan amar ma uusan ahayn weysada lagu amrayey oo a weysada waajiba markaa lagagama dhigayni laakiin marka dambe waa aqiimu salaata lagu yidhaahdo weysadii waajib bay kugu noqoni sababtoo ah weysada sixatu salaad ayay wasiilo u tahay oy ku gaarsiini isla markaana maqduur wey oo mar waa macluumo waa taqaanaa weyse waxaa la yidhaahdo sharti inay tahay waa waa taqaanaa qaabka loo weysaystana waa taqaana arrimahaasuu ka hadlaya muslim wamaa wixii wujuudu waajibin maada mubtada weeye wujuudu waajibin mubtada labaad weeye qad udliqa wujuuda ayuu nacti ka yahay bihi jaaramajruurka ayaa khabarkii maada ah damiirkana maadu u noqonaya jumlada waxaan u jeedaa maada khabarka ma aha wujuudku khabarka yahay jumlada mubtadaha ee khabarka iska saaranaya ismiga mawsuul ee maada siladiisi wey caa'idkana bihi damiirka wujuubuhu oo mubtada ah taxaqaqa jumladeeda oo khabar ah jumladaasoo iswadatana maadi bay khabar ka tahay bihii damiirkaasaa rabdinaya wamaa shayga wujuudu waajibin waajib joogitaankii waajibka oo qad udliqa la idlaaqay xaasilun bihi asaga uu ku dhacayo waajibkaa inuu joogo asaga ayuu ku shaygaasu ku xihan yahay wujuubuhu shaygaa waajibitaankii bihi bisababihi waa- ee, waajibkan lagugu waajibay sababkiina uu u waajibay taxaqiqa way sugnaatay wa dawqu karitaan shaygii wasiilada ahaa la karaya shardun shardi weeye lilwujuubi waajibitaanku shardi u yahay wa dawqu karitaan shardun shardi weeye lilwujuubi waajibid ayuu shardi u yahay shardiga oo yucrafu la yaqaano waa goorma in kaana waa haddii uu yahay laa yukallifu laa yukallafu labada waa la sheegaa laa yukallifu haddii la yidhaahdo beydku waxoogaa caybusanaad baa gelayaayo labada misraaca kala bedelaanaya xarakada laakiin kaanada ismigeeda allah buu markaa u noqoni laa yukallafu haddii la yidhaahdana ee kaanada ismigeeda damiiru sha'ni buu noqoni in kaana waa haddii uu yahay sha'niga laa yukallafu mid aan la isku kallifaynin bilmuxaali shay mustaxiila ka cilminaa ogaanshahanagii weeyo nala baray alwuduu'a weysaa waxaan ku ogaannay shartan shardi inay tahay fii addaa'i fardin farad gudashadii fa amrunaa amarkannaga bihii weyse nala amray bacdu markaa nala baray kadib weyse inay ma'muur tahay a- ee amarka nala amray badaawu daahire oo salaadda amarkeedu la socdaa wa bacdu dilkhulfi nafaahu mutlaqa walbacdu duu ra'yayni qad tafaraqa wa bacdu dilkhulfi khilaaf kuwa u saaxiib- mid u saaxiib ee qaarkii nafaa wuu anfiyey hu wasiiladii waajibitaankeedii ayuu anfiyey mutlaqan shardi iyo ee, sabab midku doonaaba ha noqdo walbacdu qaarna duu ra'yayni laba ra'yi mid u saaxiiba weeye ra'yeenka oo qad tafaraqaa kala tegey yacnii ee, maa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib qaacidadaasi mujmacun calayhi ma aha waa mukhtalaf laba khilaaf qoolkii hore mooye laba qool oo kale ayuu raaciyey oo khilaafsan qool wuxuu leeyahay wasiilo wax waajibinaya lama amarkan ficligan waajibiye wasiilo ma waajibinayo wasiilada haddii la helo ficli ee amar kale iyo nas kaloo waajibiya waa meeshii amaa wasiilada naskii ficliga waajibiya wasiiladana waajibinaya wax jira maaha qolo oo- qolo waddadaasay mareen qolo labaadna way way kala fardiyeen oo waxay yidhaahdeen wasiilada waxaan u kala qaadaynaa shardi iyo sabab midkee xoog badan sababkaa xoog badan ilaa sababka helitaankiisa ficligiiyoo la helo ayaa ku xidhan sababka waayidiina ficligiiyoo la waayaa ku xidhan shardiga sidaa ma ahayn shardiga waayidiisa ayaa waayitaan ku xidhnaa amaa helitaankii wujuud kuma xidhnayn marka sababkaa ka xoog badnaa haddaba wasiilada haddii uu sabab yahay way waajib bay yidhahdeen qolada dambe hadduusan sabab ahaynee shardi yahayna ma waajibayo oo ra'yi labadaa ra'yi ayay u kala farqiyeen wa bacdu dilkhulfi khilaaf mid u saaxiibee qaarkii yacni qoolkaa hore ku- mid khilaafsan qaarkii nafaa wuu anfiye hu wujuubkii wasiiladuu anfiye mutlaqana xaaluu yahay mid la idlaaqay yacni shardiga sabab midkuu doonaa ha noqdo walbacdu qaarna duu ra'yayni laba ra'yi mid u saaxiibe weeye sababkuu waajibiye wasiilo ee shardiga ma uusan waajibinin ra'yeenka oo qad tafaraqa kala tegay wamaa wujuubuhu bihi lam yajibii fii ra'yi maaliki wa kulli madhabin wamaa shayga wujuubuhu waajibka waajibitaankii xaasilun bihi asaga uu ku dhacayo lam yajib waajibi maayo kaa fii ra'yi maalikin maalik ra'yigii kuma waajibayo iyo wa kulli madhabin madhab kastaba halkanna wuxuu ka hadlayaa qaacidadii hadda waxay ahayd maa laa yatimu alwaajibu ilaa bihi fahuwa waajib maa laa yatimu alwaajibu almutlaq ilaa bihi fahuwa waajib qaacidada halkan uu sheegayana waxa weeyaan maa laa yatimu alwujuubu ilaa bihi falaysa biwaajib maa laa yatimu alwujuubu maa laa yatimu alwaajib wuxuu ahaa ficligani wuu waajibay oo waajibitaankaa wasiilada kuma xidhna si alluu kuugu waajibay laakiin samayntiisay wasiilada ku xidhan oo ficligan samayntii aad samayn lahayd wasiiladaasuu ku xidhan yahay bisaa salaaddii way kugu waajibtay oo salaada waajibitaankeeda weysada kuma xidhna haddaad weysays haddaad weyse qabtay haddaadan qabinba duhur waa kugu waajibay samayntii iyo salaaddii inay kaa asaxdo ayaa waxaa ku xidhan weysada qaacidada hore taasay ahayd oo maa laa yatimu lwaajib waajib so jiro oo haabit ahoo sugan ayaan taam noqonaynin wasiiladaa in la sameeyo mooye kaa waajib u ahaa sida raajixa ah masaladan dambuu ka hadlaya qaacidadan dambena waxa weeye maa laa yatimi lwujuub wujuubkii maba la helayo ficligan maba kugu waajibaya wasiiladan haddaan la helin oo ficligan inuu kugu waajibaa wasiiladaasu ku xihan yahay wasiiladaa haddaan la helinna maba kugu waajibaya ficligiiba waa kaan lahayn maa laa yatimu lwaajibu lmutlaq wamaa wujuudu waajibin qad utliqa wakiilha yacni mutlaqo waxba uusan shaarica ku xidhin amaa wujuubka hadduu shaarica shay ku xidha shaygii wujuubka shaarica uu ku xidhay oo ficligan uusan waajibinaynin ilaa shaygaa shaarica uu ku xidhay in la helo mooye ka adima kugu waajibaya inaad samayso miaal waa miaalladii haddeen aan soo maraynayba ee zake waxay kugu waajibi oo wujuubkeeda waxa u shardi ah xoolahaada nisaab inay gaaraan xoolahaagu haddaynan nisaab gaarin zake maba kugu waajibayso wujuubkii horeba la heli maayo haddaan nisaab la helin waayo ma la leeyahay sanadka intuusan dhammaanin inaad shaqaysaa waajib kugu ah si aad xoolaha nisaab u gaarsiiso isla markaana zake ay kugu waajibto ama xoolahaagu nisaab waabay dhannaayeen oo waxaad lahayd shan geela haddaad maanta shaqa meeshan taallaa ee aad shaqayso shantaas shan kalaad ku dari karto sanadka intuusan dhammaanin oo intaad shaqaysaad toban ka dhigi karta laba laba neefoo araya si ay kugu waajibto ma waxaa la leeyahay inaad shaqaysaa waajib kugu aho geeli inaad toban ka dhigto ee si laba neef aad masaakiinta u siisaa waajib kugu miyaan leenahay maaya maaya maaya wasiiladani wujuubka hadday wasiilo u noqoto oo waajibitaankii uu ficligan kugu waajibayo maba la helayo haddii aan wasiiladan la helin wasiiladii waajibi mayso ee waajibkii haabitka ahaayee sugnaayee kugu waajibay samayntiisu wasiilada marka ay ku xidhan tahay wasiilada waajibi marka farqiga waa la garanaya armalayna ma adka wamaa binukallafo muxuu ahaa beydka beyd aan ku soo marnay muqadamadii baa jiray شرط الوجوب ما به نكلف وعدم الطلب فيه يعرف مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الانبياء يعني واسكم بيتك اي كان اي اسكم معناه يعني وخلا شرط شرط شرط التكليف وحل يراهدو ايا وحو اها شيء ان لو كلفه وحا او كخيرن يحي فعلا ان لو كلفه او كو واجبه سبب او كخيرن يحي شرط بو كخيرن يحي شرطiga iyo sababka inaad samayso maba kugu waajibayso biisaal islaamti diiga haya ama waxay og tahay sidii caadadeeda ahayd caawa maanta ramadaan weeye habeennimaa la joogaa beri inuu dhiiga ku dhacayo sidii caadiga ahayd xubuub iyo kaniin haddii ay qaadato way joojin kartaa dhiigaasi inay qaadato miyaa ku waajibi ku waajibi mayso yacni hadday goyni karta inay goyso ku waajibi mayso waa kan wamaa shayga wujuubuhu waajibitaankii bihi bisababihi ee waajibka sababkii wamaa shayga wujuubuhu waajibitaankii shayga waajibitaankii bihi bisababihi ficligaa sababkaa ama shardigaa sababkii uu la waajibayo ee ugu sugan yahay wamaa shayga wujuubuhu waajibitaankii xaasilun bihi bisababihi shayga sababkii uu ku xidhan yahay waajibitaankiisaa shayga ku xidhan oo maada waa mubtada waana ismi mawsuul wujuubuhu mubtada bihi jumlada jaaramajurkana khabarkii mubtadaha jumladaa sila waxaan ujeedaa haa jumladaa sila wamaa wujuubuhu haadaasi waxay u noqonaya ficligii waajibay bihi damiirka ku jirana maadu u noqonaya wamaa shayga wujuubuhu maya wujuubuhu damiirka ku jiraa wuxuu u noqoni maaga bihina faradku waajibkii uu noqoni yacnii ficligii kugu waajibi wamaa shayga wujuubuhu shayga waajibitaankii xaasilun bihi bisababihi ficligii kugu waajibay sababkii uu ku xasilayo oo shaygan inuu kugu waajibo waxa sabab u ah ficligani aad samayso ficligan haddaadan samayninna kuguma waajibayo wamaa shayga wujuubuhu shayga waajibitaankii xaasilun wujuubuhu damiirka wuxuu u noqonayaa shaygii ficligii kugu waajibay kugu waajibi lahaa bihi damiirkaa maada u noqon waa isdaba mariyey wamaa shayga wujuubuhu ficliga waajibitaankii ficligii kugu waajibi lahaa waajibitaankii xaasilun bihi maaga uu ku xihan yahay shaygaa inaad samayso kugu xihan yahay ficliga waajibitaankii lam yajib shaygaa kuguma uusan waajibin fii ra'yi maalikin imaamu maalik ra'yigii ayuusan kugu waajibin iyo wa kulli madhabin madhab kasta yacni muttafaq wayuu u jeedaa wamaa shayga wujuubuhu shayga waajibitaankii xaasilun bihi bisababihi ficligii kugu waajibi lahaa sababkii uu ku dhacayo lam yajib ma uusan waajibin fii ra'yi maalikin maalik ra'yigii kuma uusan waajibin iyo wa kulli madhabin madhab dhammaanteed famaa bihi tarku lmuxarami yara wujuuba tarkihi jamiicu man dara famaa shayga bihi bisababihi maaga sababkii uu ku sugan yahay tarkulmuxarami muxaramka tegitaankii yaraa wuxuu ku ogaani jamiicu man daraa cid kastoo wax taqaana wujuuba tarkihi ka tegiddiisa waajibnimadiisa ayay ogaanayaan yacni wuxuu leeyahay ee ficli kugu waajibi lahaa ayaa wuxuu ku xidhnaa shar ficli ficli kugu waajibay ayaa wuxuu ku xidhnaa ficligaa samayntiisa shardi ama sabab wasiiluu ku xidhnaa wasiiladaasi way kugu waajibtay maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajib ficligaa inuu kugu waajibo wixii keeni lahaa ee wasiilo u noqon lahaa wuma waajibayo labada arrimooduu ka soo hadlay haddana wuxuu ka hadlayaa maa maa laa yatimu tarku lmuxarami ila bitarki ila bificlihi faficluhu waajib qaacido la yidhaahdo shaygan muxaramka ahee lagaa xarimay inaad ka tagto oo muxaramka aad ka leexato ma yeeli kartid ilaa shaygaa inaad samayso mooye waxaa muttafaq ay ku yihiin usuuliyiin oo dhan iyo fuqaha shayga muxaramka ka tegitaankii uu ku xidhan yahay shaygaa inaad samaysa waajib bay kugu tahay musanifka qaar ka miisaalin doonay waxaa ka mid a neef la gowracay oo xalaal ahodii la gowracay ayaa wuxuu ku khaldamay bakti iyo meyd yacni xoolo badan oo dhintay hilib badanaa meesha yaalla hilibkan qaar waa mudakaado waa la gowracayoo hilibka xalaal wey qaarna waa hayruulxalaal ama qolo aan inay gowracaan loo oggoleenoo kaafir bilaadiina ayaa gowracay hilbihiina waa isku darsan yihiin xaaraamta inaad ka tagto kuuma suuroobi karto ilaa hilbaha ka wada tagto mooye hilbahaasi haddii qaar ka mid a aad cunto ee waxay u eg tahay waxaad dhici kartaa hilibka aad cunta kii xaaraamta inuu ahaa xaaraamtiina kama dhowrsan karaysid inaad ka wada tagto waxaa la mid ah gabarh walaashaada ah ayaa gabdho ajanabiyaade aad ka garan weyday magaalo yaroo tuulaa timid odaygii aabbaha waa gabar inuu meeshan ku dhalay ayaad og tahay oo odayga ah habeen soo maray oo islaam ku guursaday islaantii gabar ay dhashay waad maqlaysa tuuladaan inay joogtaa laakiin gabadhii ma taqaanid caynteeda tuuladaan gabadh inaad ka guursatana waa rabtaa adigana mee ma kuu suuroobi karto gabadhii walaasha ahayd ee aan nikaax uusan ku qabanaynin ee guurkeedii inaad ka leexato ilaa gabdhaha tuuladaa joogoo dhan inaad iska dayso mooye hena iska daysaa waajib kugu noqoni waa haddii dee abtirkeeda iyo qaab aad ku ogaato aadan heli karin inaad faraha ka wada qaaddaa waajib ah oo shaygii xaaraamta ahaa ka tegitaankiisa waxa uu ku xidhan yahay waajib buu noqonayaa ka tegitaankiisii sidaasuu ujeedaa wamaa shaygii tarkulmuxarami muxaramka tegitaankii xaasilun bihi asaga uu ku xidhan yahay yaraa waxay waxay waxay u ra'yiyeynayaan jamiicu man dara cid kastoo wax taqaanaa waa mujmacun calayhi buu ku wadaa wujuuba tarkihi shaygaa ka tegitaankii waajibiddiisa ayay ra'yiyeynayaan wasawiya nasin bayna jahlin jahliga oo laxiqa gadaal ka yimi bacda tacayuni garasho gadaasheeda gadaal ka yimi iyo wamaakii qasabaqa horreeyey yacni wuxuu ujeedaa shaygan xaaraamta ee markuu xalaal ku darsamay ee aad kala garan la'dahay waxaan farqi lahayn waagii hore haddii inaad kala garan jirtay oo gadaashan un aad kala gara waaga uu gadaal ka yimid iyo markii horeba inaadan kala garanayn markii hore haddaydan kala garanayn waa gabadhii walaasha ahayd oo haddeer aan miisaalinayn haddii aad horey u kala garan jirtayna waa sida afar islaamood aad qabtay midaad furtay afartii islaamid aad hilfaa u qaantay he waa ogey tii aad furtay soo maaha maalmo kadib ubaad halmaantay tii aad furtay zaynaba miya hinda miya hataad furtay talo waa garan weyne islaamihii oo dhan waa inaad ka dheeraataa far saari maysa waayo xaaraan inaad ka fogaato kuma suuroobi karto dee inaad ka wada tagto mooye markii hore waad garanaysa tii xaaraamta ahayd laakiin markii dambe kaaga darsantay isku mid waayo sidaa ayuu ujeeda wasawiya nasin bayna jahlin in kaana da daa'iru fahindu taaliqa وإلا فزينب طالقة من هاشكا وحا قرامكته باو كتاب النكاح كووداد وانو أخريني ولا نين درقة واي أو كلبا سقع عياري شمبر هدو شمبر كاسي هدو هدو ياي توكنا هندا فرن هدو سنة هنا زينب أفرن نين درقة ها كلها كاس xirowgu hal xaba qabo maahi mahay kama suurowdo waa yahay wasawiya nasin bayna jahlin jahli jahliga oo laxiqa gadaal ka yimid bacda tacayuni garasho gadaasheeda gadaal ka yimid iyo wamaa jahligii qad sabaqa horreeyey sin isku mid weeyaane هل يجب تنجيز في تمكن أو مطلق تمكين ذو تعين عليه في التكليف بشيء عد موجبه شرعا خلاف قد عدم هل يجب يواجب يعني هو التنجيز فلنت موبح مي واجبي في التمكن مكان سيغا دحدي سمي كو واجبي أو مطلق تمكين سورو لا إطلاق ميا ذو تعين عين صاحبه عليه يبنى عليه خلاف وحال غلسي في التكليف كلفت بشيء اللي اسكو كلفت شيء أو عدم موجبه وحي واجبين يلوى هي شرعا من جهة الشرع واجب لها خلاف خلاف يا قد علم اللؤغاني والخلف خلافك في الصحة أي كسوية هي والوقوع عتان للأمر أمر أصعو أما أودعو للأمر أمر من أحد لا أمره كفر قالوا بي بالفروع فروع لا أمره ثالثها قولك السيد حال الوقوع عتان وهي في النهو في النهي يرد وحلوه ردني بما شيء افتقاره بهاشني إلى القصد أباهض إن فقد اللوي وقيل وحليل في المرتد فالتعذيب عذاب عليه دشيوه والتيسير إيا والترغيب ودشيس وعلى المانع هل كان يوحوك الروائل وكهض المصنفك وحيسويدينا فعل بالو أمر أيا سوء أروري فعل بالإس أمري فعل قربوك واجب فعل قاسم مركات باللوضع أيوك واجبية أو وحا الإسلاء أقيهي oo usuuliyiin ay isla og yihiin ficliga waxaa shardi ah ficliga marka lagugu waajibinayo takliifoo idil waxa uu shardi ee laba shardi waa annagii soo marnay waalcilmu waalwuscu cala almacruufi shardun yacumu kula dii takliifin shayga mukallafu bihiga laysku kallifayo macluum ladayka waa inuu yahay waa inaad weliba laba arrimood waa inaad og tahay shaygaan waxa uu yahay xaqiiqadii waa inaad garani adiga in lagaa doonayana waa inaad garani labadaa cilmi baa shardi ah isla markaana maqduur waa inuu yahay oo waxaad qaban karta waa inuu yahay labadaa shardin loo soo lama shardinayni amar ayaa soo arooray amarkii haddii hadduu soo arooray ficligii intaadan gulan miaal salaad baaba lagu amray salaaddii intaadan bilaabin oo allaahu akbar adan dhihin salaadda maqduur ma tahay agtaada ma kari karta salaad oo qudradii salaad lagu tukan lahaa ma haysaa mise ma haysa qolaa mutakalimiin oo inkaar qaba waxay leeyihiin sideedaba waxaa qudrada la yidhaahdo carad weeye caradna waa sayaal wax qulqulay waayo carad laa yabqaa zamaanayni qolada qaaciide ka dhiga waayo wax jirana maaha carad waa sida midabkan oo kale midabkan hadda korkaaga ku yaallo waa carad ay leeyihiin hadda meesha markaa fadhiisanayna midabkii kugu yaalli ma aha kan waa qulqulihay ma ku kala afuurihay kolba midbaasi bedelmihay waayahay qudrada iyo awooddana qaybtaasay ka mid tahay yidhaahdeen oo waxay leeyihiin awoodda aad waxaan qaban karto haddeer awoodda aad leedahay iyo meesha marka aad ka kacdo qudrada aad leedahay isku mid ma aha laba qudra ay kala tahay qudradu waa shay socdo qulqulayo hadda qudraa kugu sugan marka aad meesha ka kacina qudro kalaa kugu sugan haddaba amar ayaa soo arooray salaad tukaa lagu dhahay salaadda intaadan gelin qudradii salaadda aad ku tukan lahayd ma haysid weli awooddii iyo xooggii aad ku tukan lahayd ee salaad aad ku kari lahayd maba haysid mar haddaadan haynin salaaddii waajib buu kugu tahay ilaa maqduur ba ladayka agtaada ma ahay mise war waxa wax jira ma ahee qudrada carad iyo wax sayaaloo qulqulaya ma ahee hee qudradii agtaada waa ku sugan tahayee waajib bay kugu tahay salaaddii inaad tukato labadaa qool waa midkee qoolka raajixa ah jumhuurna ay u badan tahay waxa weeye ee amarku waajib buu noqonayaa qabla alficli ficliga intaadan bilaabin mas'alada lafteeda muqadamadiina waxoogaabu ka soo ishaaro waa soo marray muxuu ahaa ficligii intaadan bilaabin maadaama qudra haddeer ay kugu sugan tahay ficliga aad ku samayni karto waajib buu kugu yahay walow ficligiiba ha dhexgelin haddaad doonto marka mas'alada waxaa ku dhismayaa buu leeyahay musanifka faraca ku dhismayaa wuxuu noqonayaa كافر نا قال قال كان فروع الشريعة بلا أمر يا بسال الأمر ما صلاة يعني جوارح أفعاش لقى سمي صلاة يا صوم كي يا زكاة يا حج يا نكن قال كي واجب كتاي بس كما هدي أن راهنو روح قدرة حد فعل مركب وقبنا يو qudrada ku sugan iyo intuusan ficliga qabanin qudrada uu leeyahay labay kala yihiin haddii aan nidhaahno hee kaafirka salaad maba ku waajibin maxaa ku waajibay salaad horteeda wixii la qaban jiray oo salaada la'aanteeda ayan asaxayninoo tawxiidkii ah tawxiidkaasu hadda qaadir ku yahay salaad qaadir kuma ah tawxiidkaa ku waajibay markaa kadib ay salaadda waajibi qolada kalena waxay leeyiin war waxa wax jira ma ahayn ninkana salaadna waa wuu karayaa tawxiidna wuu karayaa labadu mar hadduu karaya salaaddii waajib bay ku tahay tawxiidkiina waajib buu ku yahay weliba tawxiidka laba dhan buu ka waajibayaa dhan sidiisu maqsuud u yahay ee waajib u yahay dhanna wasiilanimuu ku waajibayaayo maa laa yatimul waajibu ilaa bihi buu noqonayaayo salaaddii asixi mayso tawxiid la'aan soo ma aha hee salaadda waajibitaankeedina wuu la socdaa sidiisana wuu u waajibi qoolkaa dambeana raajix ah aqwaashaasuu tirinaya marka waxaa isweydiina ee ninka kaafirka ah kaafir mutlaqan furuucu shariicaan waajib miyay ku tahay ilaa afar qool miya meelahaasu tirin raba qole waxay yidhaahdeen kaafir furuucu shariicoo dhan waajib bay ku tahay sida tawxiidka waajib ugu yahay ayuu yidhi furuucu shariicana waajib ugu tahay waana qowlka nusuusta ay ayidi waayo ambiyadu alla soo diraya subxaanahu wa tacaala qoladii gaalada ahay tawxiid marka ay u sheegaan tawxiidka keli uguma- kuma ay gaabin jirin afcaasha xunxune ay ku jiraan ayay ka nahyinayeen alle inay caabudaan bay amrayeen ayagoonba tawxiidsanin weli oo murmayoo caasi garaysan ayaa waxaa la amraya war waxaan joojiya nimayaho xumaantan aad ku jirtaan ilaahay ateeca ilaah caabuda arrinkanaa la amraya waajibna ku ah waa yahay Ee, waxaa kale ilaah subxaanahu wa tacaala ee wuxuu ku cadaabayaa qolada gaalowday aslulkufri wuu ku wada cadaabi aslulkufri marka uu ku cadaabo ruuxii fasaad kale kufriga fasaad kale ku daray oo buush iyo wax lamid ay noqday hee fasaadka zaa- zaa'idka lagu sii cadaabi asna oo marka lagu cadaabo aslulkufriga fasaadkiina waa lagu sii cadaabi zidnaahum cadaaban fowqa alcadaabi bimaa kaanuu yufsiduun fasaadkay sameeyeena lagu siyaadinaya marka hadduusan waajib ku ila waajib waxaan ahayn ma la isu ciqaabeen soo maaha hadduusan waajib u ahayn lagu- looma ciqaabeen lagumana cadaabin qolkaasa raajixa qolo kale waxay yidhaahdeen war gaalka ha la- ee, ficliga ha la kala qaado amar iyo nahyi awaamirtu soo niye uma baahna haa hee gaal niye miyay ka asixi ka asixi mayso ee salaad adan niyoonin ma asixayso imtithaal iyo ilaah ka amar qaadasho adan u samaynaynin mar haddii ay- awaamirtu ay niye ku xidhan tahay nawaahidu niye kuma xidhan waa turuq waxan inaad ka tagto unbaa la doonayaaye wax niyo ku xidhan lama arko wixii nahyi ayuu mukallaf ku yahay kaafir oo niye aan loo baahnayn ama awaamirta mukallaf kuma aha waayo niyaa looga baahan yahay niyana gaal ka suuroobi mayso taas qaraafi baa markiiba hilfa u qaado wuxuu yidhi awaamirta lafteeda qaar waxaa jira aan niyo loo baahnayn oo raddul amaanaat iyo raddul khusuub iyo waxyaabaha la soo dhacay oo la celiyo iyo nafaqaadka zawjaadka iyo carruurta la nafaqeeyo iyo niyo uma baahna zawaa isaalatu nijaasa iyo waxaasoo idil waa waajib awaamir weeye isla markaana niyo uma baahna qolo kale waxay kala qaadeen murtadka iyo gaalka asliga ah oo waxay yidhaahdeen murtadka mar buu iltizaamay diinta islaamka mar hadduu iltizaamay mukallaf weeye isagu oo furuucu shariicu mukallaf ku yahay ama gaalka asliga ah weligiiba mar hadduusan iltizaamin furuucu shariica mukallaf kuma aqwaal noocaasu rabaa inuu dabada ka maro hal yajibu miyuu waajibi attanjiizu ficliga fulintiisii fi tamakuni dhexgelidda miyuu ku laasimi oo markaad dhexgasho baad ficligii inaad fulisoo samayso ay waajib kugu tahay miya ow mutlaqu tamkiini kuu suroobid oo la idlaaqo ficligan inaad qaban kartoo la idlaaqo miya duu tacayunin caynow u saaxiiba qolka dambe raajia calayhi yubnaa waa la dhisi calayhi khilaafkaa waxaa lagu dhisi fi takliifi kallifid bishayi shay la isku kallifo shayga oo cudima la waajibiyey muujibuhu shardigiisa wixii waajibinayay shardigii iyo sababkii aan weli la helin oo gaalkii weeyaano islaamnimadii aan la helin sharcan min jihati sharci u waajibin lahaa khilaafun khilaaf ayaa qad culima la ogaaday wuu miaaliyey waalkhulfu khilaaf fi sixati suurow iyo walwuquuci dhicitaan ayuu ku sugnaaday lilamri amar liis amro ee amar u asaxo ama u dhaco والخلف في الصحة والأمر والخلف في الصحة والوقوع لأمر من كفر مؤدي قولي بس للأمر بقولي لا بد صحيح واي لأمر دي اللي يرى إضافة كسي في عن والخلف خلاف في الصحة لعتان لسكو خلاف سيهي إيه والوقوع إيه في الصحة أسحيد اللي سكو خلاف يا الوقوع لعتان اللي سكو خلاف سيهي kaa'inun wuxuu u sugnaaday liamrin mar ruux amarkii ka fara gaaroobay bilfuruuci furuuc la amro ثالثها مطلقا ولا امري مطلقا لما امري لبدا قولا ميشا كجرتا قولك سدحاد واكن قول تفريق ثالثها قولك سدحاد الوقوع دعيتان وهي كافرك ان إيه، محو اها تكليف لا صارو في النهي نهي إيه، الوقوع دعيتان وهي في النهي وكو دعي يرد هذا الكلام waxaa lagu radinay oo lagu celinay qaraafi baa radiyay bima shay bima shay manhi ah oo iftiqaaruhu amran u jeeda bima shay amar ah oo iftiqaaruhu ubahashadii ila alqasdi niyo u baahday in faqada la waay waa waa ismi yani waxaa jira ma'muuraat isla markaa niyo aan u baahnayn haddii aad lahayd manhiyaadku niyo uma baahna sidaa ayuu mukallaf ugu yahay hee ma'muuraadka niyada aan u baahnayn maxaad oga reebtay taasaa imaani ثالثها قولك سدحال الوقوع دعتاوي تكليفتي ودع في النهي نهي وكدع يرد هذا الكلام وحلو رديني بما شيء أمرك افتقاره أباهشديس إلى القصد النية وأباه إن فقد واسمي وقيل وحليل في المرتد مرتد كو تكليفته أي كسبناتي إلا مرتد كمركو المربو التزامي فروع شريعه فالتعذيب عذاب كلا عذاب ينا عليه أصيوي عند له عذاب دور واسع والتيسير سهلني والترغيب إسبورنا أصيوي oo marka uu soo islaamo ninkii murtadka ahaa ee gaalnimada uu ka soo noqdo ee waxyaabihii gaalnimada ku dhaafay soo qadeen la dhihi maayo taysiir iyo targhiib oo waxaa loo sahlayaa sharciga waa la jeclaysiinayaa taysiir iyo targhiib saasuu u jeedaa wacallada wuxuu ku cileeyey almaanicu kan diiday oo gaal lama takliifi lama kallifi karo ninka yidhi wuxuu ku cileeyey bitacaduli surowlaan ma dhici kartu yidhi wa huwa mushkilu oo yacni ma suuroobi karto wuxuu leeyahay hee gaal ficligan marka aad ka tegi ficligan manhiyu canhuga ah marka aad ka tegi ficligan ma'muurkana aad samayni ilaaha dartii inaad uga tegiyood u samayni weeye waxa la doonayo oo waxa sharci noqonayo diin noqonayo ilaah uu kaa hawaabinayo kaa abaalinayo ficligii ma'muurka ahaa ilaaha dartii inaad u samayso kii manhiga ahaana ilaaha dartii aad uga tagto هي قال إله ببديدن هي درتي سوح وصميني وقلت يا واحد جرمية متعذر واحد سروه يا معه ساس يجينا هذين تيبوا ربايرو بوشيو هدنا وعلل وحكو إلي المانع كي ديدي بتعذر سرو لانا يكو إلي ما بدعي كرتو يري قال إن لك اللفو وايو أمر قادة شيء إله كأمر قادة يا المشي أولين وهو وركا مشكله من إشكال كيلي يوي لدى المحرري صاحب المحرر أكتيسة قرافي واي في كافر قال وآمن مؤمنه مطلقا iyo wa fi man ahad kufruhu gaalnimadiisa ficlun uu yahay ka ilqaamus yani wuxuu leeyahay laba gaal ayaa markiiba lagu bushin karaya maxay yihiin labada gaal waxaa jira sideedaba ruuxa marka uu tawxiidsanaya ilaah waaxidnimadiisa uu qiraya rasuulka risaaladiisa uu qirayo ku islaamayo iqraar wax la yidhaahdaa laga doonaya ikhbaarka asixi mayso yacni ruuxan gaal buu ahaa asagoo gaale ayuu wuxuu ka warramayaa إله عبادة حق تدك أقولها واحد إنه يهي نبي محمدنا الرسول يهي وكور رمية لكن أسوي مقرسنا أو إقرار مسميني كان بكو إسلامية ما بكو إسلامية هدوك إسلامية أبي طالب أكو إسلامي لها وأبي طالب ليلا ونهارا وحلسه تاقنا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية الدين نبي محمد دين تجدين تقول خير بدن واي مع ذلك كافر بوها هذا هو كافر ee muxuu ahaa kaafir qalbi ahaan u qirsan waxaan u jeedaa kaafir ka warramayo ee tawxiidka iyo xaqnimadiisiibuu ka warramaya kaasi dee ilaah dartii inuu wax u sameeyo waa dhici karta saasuu u jeedaa waxaa kale nin muslim ahaa ayaa gaaloobay nacuudu billah muxuu ku gaaloobay inkirid waxdaaniyada rabbi uu inkiray kuma uusan gaaloobin ee risaalada rasuulku inkirayna kuma uusan gaaloobin muxuu ku gaaloobay ficli kale ku gaaloobay sida kitaab qur'aan oo mas'uul ku tuuray kitaab qur'aan mutu soo qaaday asagoo kitaab qur'aan inuu garanayo yahay ihaano darteedu mas'uul ugu tuuray waa gaaloobay ninkaas ha gaaloobee waxdaaniyada uu diidan yahay kuma uusan gaaloobin risaalada uu diidan yahayna kuma gaaloobin kaasi laftii ilaah dartii inuu wax u sameeyo waa dhici karta marka niyada gaal kama suuroobayso marka aad leedahay dee labadaa gaalba way ka suurowday intaasuu rabaa inuu yidhaahdo وعلى المانع بتعذر وهو وركاسي مشكل من إشكال كيني يوي مشكل واسف فاعل من إشكال كيني يوي لدى المحرر محرر أكتيس إشكال كيني fii kaafirin gaal ayuu ishkaalku keeni gaalkoo aamana rumeeyey qalbi ahaan oo u og waxa- waxani xaqnimadiisa yacni towxiidka xaqnimadiisu og yahay sida abi aalib mutlaqan xaaluu yahay mid la idlaaqay iyo wa fii man axad kufruhu gaalnimadii ficlun uu yahay ka ilqaa musxafin musxaf musqul- musqulku tuuridiisii oo kale weeyaane والرأي عندي أن يكون المدرك نفي قبولها وذا مشترك مصنف كان حادنا يا والرأي رأيك عندي أكتا إذا كن رأيها أن يكون وإن يها المدرك وحل هليل كرو نفي قبولها وذا مشترك وروحا هذا هي إيه، قال فروع الشريعة ما لو كلف يا بس لو كلف الماي وركب وحو كو هي هل كلفه أما يلا كلفه burankii oo dhanba xagga iska dhig kama ansaxayso oo muxuu ahaa ee, kaafirka kaa gaalnimo inta uu xaasil ku yahay kaafirkaasi kaafir asli ha noqdo murtad ha noqdo kufrigiisa ficli ha noqdo ee ha ogaado qur'aanka iyo sunnada iyo qur'aanka iyo rasuulka iyo allow muxuu ahaa xaqnimadooda ha ogaado yuusan ogaane farqi male wax ka ansaxaya male sidaa in la yidhaahdo waa juz la isku waafaqsan yahay oo muttafaqa sidaa in- in lagu daayo ayaana fiican sidaasu u wadaa والرأي رأيك عندي أكتا إذا كرأيه أن يكون وإنه يهي المدرك ومسدر المدرك كان هليليو المدرك هليلدو إلى تاي نفي قبولها عبا تكليف أقبلي ديدا نفي جيدا ولا أنفيو وذا كان مشترك مثل وذاقو ويانو قالوا إذن أيا وذاقا وحكو قالوا بنوع دورا هنقضو إيه قالوا دن أيا وذاقايو لقا أقبل مايو سيدا إلا يرى هذا راجع الله أعلم صلى الله وسلم وبارك